mashruucan la doonayo in dibudhis loogu sameeyo lix iyo toban waddo oo ka mid a waddooyinka waaweyn ee magaalada kismaayo ayaa waxaay mas-uuliyiinta maamulka dowladda hoose ee degmada kismaayo ay sheegeen in dhammaantood laami la saari doono magaalada kismaayo oo hal laami uu dhex maro ayaa inta badan waddooyinkeeda waxa ay yihiin kuwo burbursan tan iyo dowladdii dhexe ee soomaaliya ma aanay helin in dibudhis lagu sameeyo waxaana haatan soconaya qorshayaal kala duwan oo la doonayo in laami looga dhigo in ka badan toban waddo taa oo dhex marta xaafadaha magaalada kismaayo darwalada gaadiidka ee ka shaqaysta magaalada kismaayo ayaa v o a u sheegay in dhibaato adag ay ku qabaan burburka waddooyinka magaalada kismaayo oo waayadii u dambeysay ay si weyn usii kordheen dhibaatooyinka ay ku qabaan maridda waddooyinkaasi magaalada jam weye wadooyinkoodii iyo anuu hadda nin tagsiilaan ah oo kismaayo tagsi ku dhex wada markaan jirooyinkaa iyo hadda magaalada deefe gudaheeda aan ku soo wareego xidhiidhiga ka jira iyo godadka ka jira iyo dhisitaan la'aanta ka jirta iyo maamulkahadda maamulka jubbaland siday meeshu nabadgelyo u tahay iyo waddoxumada ka jirta markaad isku fiiriso waa aad bay u kala fogta injineer axmed cabdi aadan oo ka mid a injineerada gacanta ku haya dhismaha waddooyin laami ahi oo ay hesho magaalada kismaayo ayaa bulshada u sharaxay sida loo qorsheeyey dhismaha waddooyinka muhiimka ahi mashruucu sida uu u qorshaysan yahay kow iyo soddon kilomitir waddooyin dheerarkoodu uu yahay yacni lix iyo toban waddo oo marka laysku daro dheerarkoodu uu yahay kow iyo soddon kilomitir in magaalada loo dhiso ayuu mashruucu yahay taasi waa qorshaha weeye lix iyo toban waddo oo dheerarkooda marka laysku daro kow iyo soddon kilomitir ay ay isku noqonayaan wey waddooyinkaas lix iyo tobanka waddo ah ee kow iyo soddon kilomitir dheerkoodu uu yahay qaar ka mida lacagtii waa loo hayaa qaar ka midana weli lacag looma hayo guddoomiyihii hore ee maamulka degmada kismaayo ibraahim maxamed yuusuf timijirac ayaa dhankiisa fariin u diray bulshada xaafadaha qaar ee magaalada kismaayo oo uu sheegay in ay waddooyinka soo galeen waxaan kaloo rabaa inaan halkan kala hadlo dadka degan xaafada xaafadda majaango la yidhaahdo oo hadda aynu ka hadlaynay oo ay suurogeli weyday waddadii in laga sameeyo sababtoo ah waddadii bay dhex degeen dadkaa waxaan u sheegaynaa asaabkood waa ka harayaan waddo la-aan bay ahaanayaan xaafadoodana waa laga guurayaa haddayan wax ka qaban meesha ay degan yihiin waddada waa laydin sheegay wax badan baan ku noqnoqonay xaafadda ah waa laga waayay waddadii loo baahnaa in la dhiso haddaad samaysataan ogaada laami baa laydin dhisayaa tiradaan hadda sheegayno soddon iyo kowda kilomitr waa ku jirtaan xaafadiinu haddaad samaysan weydaanna sidaasaad isu dhex fadhiyeysaan idinkiiyo dhiiqada markuu roobka yimaado waxaa idinku dhacwaa ku aragteen tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya magaalada kismaayo waddooyinkeedu maanay helin dibudhis ballaaran waxaana inta badan magaalada ku yar laamiyada iyadoona darawlada gaadiidka ay dhibaato adag ku qabaan in si sahlan ay ku maraan waddooyinka waaweyn ee magaalada kismaayo oo burbur xooggan uu ka muuqanayo hase ahaatee mashruucan ayay bulshadu tilmaameen in uu ahmiyad gaara u leeyahay magaalada kismaayo ismar ahaantaana oo bilicdeedii dib u soo celin doono aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo